axmed ciise cabdi gudoomiyaha dalada naafada galmudug oo ka qeybgalayay barnaamijka maamul wanaaga ee idaacadda radio daardheer ayaa sheegay in dadka naafada ah ee ku sugan galmudug ay ku yeelatay xaaladda abaartu saameyn ballaaran oo uu sheegay in ay dareemayaan dadka naafada ah sidii u saameysay si la tilmaami karo maaha si la tilmaami karo ma aha waa garta
dadka naafada ah miyi iyo magaalada way joogaan haye
maanta midka miyiga joogaa biyaha ma doonan karo ma arooran karo hadduu saacada ka maqnaadana in lagu soo gaarayo nolol baashakiyaa ku jira cimilada kuleylkeeda darteed caruurta yararkaa waa ugu nuglaadaan oo maanta meel walbay joogaan caruurta yararkaa naafada aho aada usii jilicsan yihiin iyo haweenka labadaasba marka xaaladda cimiladu isbedelka abaarta si aada oo saa-ila u taabatay dadka naafada ah
dhanka kale axmed ciise cabdi gudoomiyaha dalada naafada galmudug ayaa waxa uu baaq u diray guddiga gurmadka abaaraha ah dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale hay-adaha samafalka si loo gargaaro dadka naafada ah waxaan ugu baaqayaa dadka jilacsan abaaruhu ay hayaan cimiladii ay iska bedeshay awal aada u jilacsanaa in gurmud lala soo gaaro ilaahay baa gurmudka bixiya bini-aadinimada in gurmud lala soo gaaro macnaha in loo adeego in macnaha waxa weye samafalkii adduunyadu ay bixinaysa lasoo gaarsiiyo in loo gargaaro ayaan codsanaynaa waana ku baaqaynaa insha allahu tacaala xaaladda abaarta ayaa ah mid aada u daran islamarkaana saameyn ku yeelatay qeybaha bulshada ku sugan degmooyinka iyo sidoo kale tuulooyinka fogfog ee miyiga galmudug waxaana dadka naafada ahi ay yihiin qeybaha ugu nugul marka la eego saameynta abaaraha